isbitaalka gobolka baaye weliba jiifatumi sagaal qof iyo haridii uu dalkalan kasoo shibin biyoodka haana solo kushalsani qaar ku mid a xaafado magaalada baydhabo xaafadogasayo weliba ku mid a berdaal toofiiq isha agaasimaha isbitaalka gobolka baay cabdifataha shigaawo iyo weliba usukwarbi dadka shibin biyoodka haridii wuxuu isugu jiraa dadka da-da kala duwan hadday noqon lahayn caruurta ka yar shanta sano iyo dad da- ayaad arkaysaa dada da dadka da-da ah ayagoo tiradii oo markaasi tiro lixdamaad tiramo kontomaad ay ku jiraan ayaa hadda wuxuu u nuglaaday inuu markaasi uu ku dhaco shubanka marka waxaa isugu jiraan marka da-yada kala duwan dhan ay isugu jiraan allow ha u badnaado waxa la yidhaahdo weli mana soo gaarin wax oo deegaanada kale laakiin magaalada baydhawa ayaa zaa'id ah gaar ahaan xaafadan berdaale iyo xaafadan toofiiq iyo xaafadda isha naftirkeeda wax naga soo gaarayo iyo horseed ha u badnaada xaafadda berdaale oo dad badan oo naga soo gaaray tirada guud ahaan isbitaalka baydhabo waqti xaadirkan aan kula hadlayo isbitaalka jiifaad tiro gaaraya sagaal iyo toban qofood ma garatay saas oo kale agaasimaha iyo weliba us-os indare bulshada soomaaliyeed intay isbitaalka ilgaaraya ka fiiryaan ha aawiyeen dadka ka dhibaataysan isbitaalka waxaana markaasi u baahan tahay in bulshada ee ku nool magaaladan loo wada kaco sidii wax looga qaban lahaa isbitaalka keli aan loogu fiirsanayn waa wax cudur halis ah oo isla markaasna daqiiqada gudahooda qofka uu ku dili karo haddaan laga taxadirin muddada shubankan uu socdo ummadooda inay u gargaaraan isla markaasna isbitaalka ay lasoo sameeyaan xiriir joogto ah ay ogaadaan waxa isbitaalka uu heli karo iyo waxuusan heli karin maanta qofka isbitaalka u keeno kartoon faleeba ah amaba kartoon o r s ah anaga wax badan ayuu noo tarayaa marka bulshada ganacsatada culmawadiinka ururada haweenka dhalinyarada waxaan dhihi lahaa loo kaco bulshadan sida lagu badbaadin lahaa isbitaalkana xiriir lala soo sameyn lahaa la ogaan lahaa waxyaabaha isbitaalka ka dhiman iyo waxyaabaha isbitaalka uu awoodi karo u haysto waliba hasta taraha dadka haridii udurkalankasoo shiban biyoodka iyo anaata qaarjo laka dabiibaha isbitaalka haankani waata ila ildaranyin